dadka warhirtaayo bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada
ismaqal habboon dhegaysta kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoon-doonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa waxaa laga yaabaa hal kitaab ayaa laga yaabaa maanta inaad raadisid muddo ay kugu qaadato laba saac saddex saac oo kale inaad raadisid marka ardayga ama qofka macalinka ah si oo markaas oo u helo kitaabkii qaab fudud oo u helo ayuu wuxuu u qeybiyey marka nambaradan soo socota ayuu u qeybiyey waxu ku saabsan wadiiqooyinka buwaagta looga baarto maktabadaha wallaahi aniga waxaan helay waxbarashada dalkaas labada kun siddeed tobankii bishii sagaalaad ayaan waxbarashadaas u fariistay broseskeediini waxaan soo bilaabay labada kun toban iyo todobadii dhammaadkeedii iyo labada kun sideed tobankii bilowgeed meelahaas ayaan broseska soo bilaabay waa cabdiweli maxamed oo dhowaan soo idlaystay deeq waxbarasho oo uu ka helay dalka qatar sidee ayay ugu suura gashay inuu si bilaash ah heerka labaad ee masarka ugu soo qaato dalkaas qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi intaad ambalayd ilaga inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay howlada ku dara dugsiga
kasbashada cilmiga kuma eka inta aad ku qaadatid ama aad ku qaadatay goobaha waxbarashada waxaa kale oo kaalin lixaad le ka qaata oo kaaba akhrinta buwaagta cilmiga xambaarsan halka laga helayana ay tahay maktabadaha way adag tahay inaad maktabad gasho oo aad ka hesho durbo buugga aad rabto adiga oo aadan xog badan ka haysan wadiiqooyinka buwaagta looga baarto maktabadaha haddaba maxaa tallaabooyin ah oo loo maraa si buugga aad rabto uga hesho maktabadaha weydiintaas iyo kuwo kale oo la xidhiira waxaan hordhigay siduu xaaji maye oo darajada koowaad ee jaamacadda ku diyaariyey cilmiga maktabadaha ugu horeynna waxa uu sharaxayaa waxa ay tahay maktabad
haddii aan ka jawaabo waa mahadsan tahay maahiya almaktabad maktabad maxaa la yihahdaa maktabad waxaa lagu tiriyaa inay tahay hanti aqooneed oo haddana ballaaran taasoo haddana ay kooweyso maktabadaas gudaheeda laga dhex heli karo maaragtay kitaabo iyo wax allaale wixii la qoray oo manshuuraad ah la faafiyey iyo wax allaale wixii markaas gacanta lagu qoray ayaa maaragtay maktabada ay ka helisaa imise nooc ayay u qeybsamaan maktabadaha laba nooc ayay u qeybsantaha maktabadda nooca koowaad waxaa la yidhaahdaa mid waa guud midna waa qaas alcaama waalkhaasa maktabadda labadaas qeyb ayay u kala qeybsameen qeybta guud ayay gaar u tahay qeybta khaaskana ayay gaar u tahay qeybta guud waxay maaragtay u furan tahay albaabadeeda dadka oo dhan siay markaas cilmiga maktabadaas ku jiraan si ay ugu faa'iideysaan waxaa la yihahdaa almaktaba alcaama layihahdaa maktabadda qaranka oo kale si ay ugu faa'iideystaan dhammaan maaragtay dadka maktabadda ama jaamacadaha ardayda dhigtaan iyo qof allaale qofkii markaas oo wadanka joogo oo markaas u baaha inuu maanta wax soo akhriso oo kale albaabadeeda maaragtay mid qof walba oo maaragtay dadka ka tirsan oo u furan tahay si ay ugu faa'iideysaan cilmiga markaas meesha ku jiro amaa midda khaaska ah waxaa iska leh bis dad kooban ayaa iska leh fi'a mucayana min annaas dad kooban oo maaragtay dadka ah ayaa iska leh tusaale ahaan haddii soo qaadano jaamacad oo kale ama madraso oo kale madraso walba waxay leedahay maktabad ayay leedahay jaamacad oo kale maktabad ayay leedahay mu-asasaadka oo kale maktabadooyin ay leeyihiin shirkaadka oo kale maktabadooyin leeyihiin marka kuwaas waxaa lagu tiriyaa maktaba khaas aa lagu tiriyaa ma lagu tiri karo kuwaas oo kale maktaba caam ma lagu tiri karo sababta waxay tahay madrasada oo kale ardayga markii baxdi loo diro in madrasada markaas asiga wax uu ka baranayo meel ka mid ee madrasada waa inay lahaataa maktabad oo ardayga markaas oo wixii markaas loo diray uu ka heli karo maraajic ah waa inay lahaataa sidoo kale maktabaadka oo kale jaamacadaad jaamacadaha ku yaala oo kale wadanka likulli jaamica inay lahaato maktabad oo markaas gaar u ah oo markaas ayada bis gaar u ah maaragtay tasniifteeda kulli sababta sidaas loo sameynayna waxay tahay maktabadahaas in ardayga ama qofka baaxidka ah inuu u helo maaragtay macluumaad si fudud inuu ku helo sidoo kale maktabadaha waxyaabaha lagu keediyo waxaa ka mid ah warbixinada oo kale in lagu keediyo ee joornaalada oo kale in maaragtay wax maaragtay ay qoraan oo kale in la keediyo iyo kole sidoo kale waxaa ka mid ah suxufta oo kale warqadaha oo kale markaas in la keediyo sidoo kale maktabadaha qaar waxay ka kooban yihiin inay keediyaan sida maaragtay sawirada oo kale oo qadiimka ah in la keediyo iyo fiidiyoodii hore maaragtay fiidiyooyi hore loo loo duubay maaragtay in markaas lagu dhex keediyo maaragtay kombyutaraadka yaalo maktabadaha in lagu dhex keediyo maktabadaha sidoo kale waxaa loo qeybiyaa maaragtay aqsaam caam ayaa loo qeybiyaa waxyaabaha loo qeybay waxaa kamid ah qismi la yirahdo qismulmaraajic ayaa la yirahdaa maraajicdaas marka waxaa hoos imaanayo waxaa la yirahdo mawsuucaadka hoos imaanayo macaajimta oo kale maaragtay dictionaryda oo kale ayaa hoos imaanayo sidoo kale marka badanaa maaragtay maraajicda maktabadaha laga helo kutubta maktabada yaal waa maaragtay waa la qaadan karaa kadib ardayga wuu soo celi karaa ama macalinka laakiin marka laga reebo maraajicda maraajicda ayada lama qaado maaragtay ardayga markuu yimaado ama macalinka oo kale kitaabkan marjiciisa oo kale ama referensigiisa oo kale wuu imaanaa kadib referensiga bis ayuu ka qaadanaa ama wuu ka akhrinaa kadib wixii markaas asiga uu bahnaa ayuu ku qoranaa bis maraajicda badana maaragtay lama bixiyo maaragtay ardayga lama siiyo marka maktabadaha waxyaabaha ay keediso intaas ayaa ka mid ah maktabad walbo waxay leedahay maaragtay nidaam u gaara ah oo markaas buugaagta loogu raadiyo ayay leedahay milfil dwey ninkii la dhihi jiray nidaamkii uu dejiyey wuxuu u qeybiyey maaragtay toban qeyb ayuu u qeybiyey qaabka maktabadaha waxa loogu raadiyo asigoo markaas ku cabirayo maaragtay qaabka maaragtay buugaagta iyo takasusadooda maaragtay qaabka ay keliyihiin asigoo markaas ku cabirayo taariikh yar haddii aan ka bixiyo ninkan la yirahdo dwey waxa uu dhashay tobankii december kun sideed boqol konton iyo kowdii ayuu dhashay new york ayuu ku dhashay waxaana wuxuuna dhintay lix iyo labaatanka december kun sagaal boqol soddon iyo kowdii cumrigiisna waxaa lagu qiyaasaa sideedmeeye meelahaas ayaa lagu qiyaasaa wuxuu ka baxay jaamacad ku taasho mareykanka ayuu ka baxay kun sideed boqol todobaatan iyo afarti ayuu ka baxay jaamacaddaas kadib wuxuu ahaa maaragtay qof ka shaqeeyo markaas musaacid ayuu wuxuu ka ahaa maaragtay amiinulmaktaba xogeyaha guud ee maktabadda ayuu ahaa intii maktabadda uu joogay ayuu marka wuxuu alifay maaragtay qaabka maktabadaha ama nambarada buwaagta loo siiyo maxaa yeelay dadkii oo markaas maktabadaha ka shaqeynayay ayuu wuxuu arkay inay dhib ay ku qabaan maaragtay buwaagta raadintooda iyo kulli inay dhib ay ku qabaan ayuu arkay wuxuu sameeyey marka qaab fudud oo maaragtay nambaro ah oo markaas qofkii ardayga ah oo wax raadi karo inuu sameeyo marka barnaamijka markuu sameeyey kadib toban qeyb ayuu u qeybiyey cilmi walba number ayuu siiyey markaasaa marka dadkiio u bandhigay markaas maxaa yeeley wuxuuna kaga faa'iidaystay maaragtay maadaama uu ahaa xogayaha guud ee maktabadda markuu markuu ahaa ayuu wuxuu kaga faa'iidaystay maaragtay min khilaali camalihii ayuu wuxuu ka helay maaragtay khibrad ah inuu nambarada u sameeyo markaasuu u bandhigay dadkii asaga ka sareeyey kabarnoo dhahay nambaradan ayaa soo bandhigay haddii oo maktabadaha u qeybana kabar maxaa yeeley maktabad ay ku jiraan intaasoo milyan oo kitaabo ah waxaa laga yaabaa hal kitaab ayaa laga yaabaa maanta inaad raadisid muddo ay kugu qaadato laba saac saddex saac oo kale inaad raadisid marka ardayga ama qofka macalinka ah si oo markaas oo u helo kitaabkii qaab fudud oo u helo ayuu wuxuu u qeybiyey marka nambaradan soo socota ayuu u qeybiyey tusaale ahaan waxaa la yirahdo alacmaal alcaam waxaa la yirahdo saddex ewer laga bilaabo ilaa sagaashan iyo sagaal laga soo gaaro wuxuu siiyey waxaa la yirahdo alcumuumiyaat mathalan ewer tobanka bilaaw ilaa laga soo gaaro eber sagaashan iyo sagaal laga soo gaaro wuxuu siiyey wax la yidhahdo cumuumiyaad cumuumiyaadka waxaa waaye cilmiga oo maaragtay meel lagu tiriyo aan lahayn tusaale ahaan joornaalada oo kale meel lagu tiri karo ma lahan cilmiga maaragtay joornaalada oo kale ma lagu tiri karo culuum alijtimaaciya ma lagu tiri karo sidoo kale ma lagu tiri karo maaragtay luqooyinka oo kale ka mid ma ahan cilmigan la yihahdo cilmulmaktabaadka oo kale waa cilmi gaar ah markaas cilmi lagu tirinayo meel lagu tirinayo ma lahan saas daraaddeed marka wuxuu sameeyey dibey maaragtay wuxuu sameeyey nidaamkan ayuu sameeyey saddex ibirka bilaaw ilaa sagaashan iyo sagaal laga soo gaaro wuxuu siiyey waxa la yidhahdo alcumuumiyaad ayuu siiyey tusaale ahaan eber toban oo kale bibliographic ayuu siiyey bibliographic waxaa waay kitaabka qeybta ugu horeyso kitaabka maaragtay xogta ku qoran ayaa waxaa la yihahdaa bibliographiya la yihahdaa eber toban ayuu siiyey cilmiga maktabadaha oo kale eber labaatan ayuu siiyey eber soddon oo kale wuxuu siiyey maaragtay dawaa'ir ulmacaarif waxa la yihahdo eber afartan oo kale weli lama adeegsanin eber konton oo kale waxaa la siiyey wax alaala wixii la daawacay eber lixdan oo kale maaragtay jamciyaadka caamka ah iyo cilmiga mataaxifta oo kale wixii laga qoray ayaa la siiyey eber toddobaatan oo kale waxaa la siiyey saxaafadda iyo joornaalada iyo wixii allaala wixii faafiyaan waxaa laga dhex raadinaa eber toddoba ayaa laga dhex raadinaa eber siddeetan oo kale waxaa laga dhex raadinaa wax allaala wixii oo la alifay oo maalan majmuucaad oo kale maalan laba qofood iyo saddex qofood iyo afar qofood oo kale waxay alifeen waxaa laga dhex raadinaa eber siddeetan ayaa laga dhex raadinaa eber sagaashan waxaa laga dhex raadinaa almakhduudaat walkutubu naadira wax alaal wixii la qoray iyo kutubta oo naadirka ah ayaa laga dhex raadinaa marka wuxuu u qeybiyey marka haddii hamar guud ahaan oo si kooban ahaan a u sheego diibey wuxuu u qeybiyey nidaamkan oo maaragtay tobanka ah insha allah hal mar ayaa waxaan ka dhigi doonaa iyadan insha allah barnaamij kale gaar aan ka samayn doonaa laakiin wuxuu u qeybiyey diibey maaragtay qaabka maktabadaha wax loogu raadiyo toban qeyb ayuu ugu dhex raadiyey ama toban qeyb ayuu u qeybiyey wax allaal wixii cumuumiyaad ah wuxuu u qeybiyey saddex eber ilaa sagaashan iyo sagaal boqolka bilaaw ilaa boqol sagaashan iyo sagaal wuxuu siiyey nambarka ah alfalsafa wa cilmu nafs psychologiga iyo maaragtay falsafada wuxuu siiyey boqol ilaa boqol sagaashan iyo sagaal waxay u gaar tahay bis wixii falsafaha cilmu nafsi bis ayay gaar u tahay laba boqol wuxuu siiyey maaragtay addiyaana ayuu siiyey maaragtay diinta maaragtay barashadeeda ayuu siiyey kutubada iyo qaabka wax loogu raadiyo saddex boqol wuxuu siiyey cilmiga bulshada ayuu siiyey alculuum alijtimaaciya afar boqol oo kale wuxuu siiyey alluqaad ayuu siiyey luqadooyinka qaabka luqadooyinka wax loogu baaro shan boqol oo kale wuxuu siiyey alculuum adabiiciya ayuu siiyey cilmiga oo dabiiciga sida caafimaadka oo kale sidoo kale waxaa kaloo la yihahda alculuum albaxthana waa la yihahdaa lix boqol oo kale wuxuu siiyey alculuum atadbiiqiya culuum tadbiiqiya waa cilmiga mar walba baraatikada u baahan sidoo kale technologida oo kale ayuu siiyey todoba boqol oo kale wuxuu siiyey dibey waxaa la yihahda alfunuun aljamiila wazuqrufa maaragtay artiska iyo maaragtay waxyaabaha alfunuun aljamiilka maaragtay fanki iyo waxaas oo kale kulli wuxuu siiyey todoba boqol ayuu siiyey sideed boqol wuxuu siiyey alaadaab ayuu siiyey wix alaal wixii adabka hoos imaanaya sida aladab alcarabi aladab ingiriisi aladab alalmani alfaransi aliitaali ayuu siiyey sagaal boqol wuxuu siiyey aljuqraafiya wataariikh wasiira daatiya ama wataraajum juqraafiga iyo taariikhda iyo siira daatiyada iyo wax alaal wixii la turjumay kulli waxaa laga dhex raadinaa sagaal boqol marka nambaradaas markuu u qeybiyey kadib ayuu haddana hoos usii dhaadhacay marka nambaradaas markaa ogaatid oo maaragtay ayaa marka waxaa samey kartaa inaa maktabadii wax ka raadiso ama wax ka baarto marka qaabka maktabadaha wax looga baaro haddii a imaano marka maktabadda marka laba qeyb ama saddex qeyba wax loogu raadi karaa horta marka kow waxa adiga aad raadinaysa maktabadda ma yaalaan tusaale ahaan xogtan maktabadda ku jirto ama buwaagtan maktabadda ku jirto waxaa la sameynaa maktabadda buwaagta ku jiraan oo dhan xogtooda ayaa waxaa la gelinaa database la gelinaa databaseka markaa imaata kadib waxaad qoraysaa buuggii magaciisa ayaa qore ama magacaas magaca u dhawaayo qore markaas oo wuxuu ku siinaa marka wuxuu ku keenaa buugga aad raadinaysid waxaa hoos imaanayo buwaagtana hoos imaanayan ayuu ku leeyahay kadib wuxuu ku siinaa number oo la yihahdo raqmulistidcaa raqmulistidcaa ama raqmu dalabka numberoo ku siinaa marka numberkaasa marka waxaad kaga sii dhex raadinaysaa maxaa yeele kitaab walba oo aad raadinaysid number markaas asiga u gaar ah ayuu leeyahay waa sida hadda aan soo sheegnay markaa mathalan tusaale ahaan numberka wuxuu i siiyey oo kale lix boqol oo kale i siiyey ama lix boqol tobani kow oo kale lix boqol tobani kow isla markii marka waxaan ogaanaa waxa markaas aniga aan raadinayo inay tahay alculuum atadbiiqiya oo kale culuumtan ku saabsan technologiga ku saabsan inaan raadinayo ayaa maalan isla markii iigu soo dhaceyso markaas wuxuu kuleeyahay numberka markuu ku siiye kadib wuxuu kuleeyahay maaragtay numberkan qoro kadib waxaa ka dhex raadisaa dabaqa labaad ama dabaqa saddexaad iskifaalada meeshas meeshas ayay taashaa buugga meesha kasoo qaado si fudud ayaa marka waxaad kusoo helaysaa kitaabkii waxaana kasoo dhexbixisay kasoo dhexbixisay kitaabkii intaasoo milyan ayuu kaga dhex jiray maktabadda ayaa qaab fudud ugu soo qaadatay marka waxaan u qeybinaynaa marka laba qeyb aan u qeybinaynaa marka kow inaa buugga aad magaciisa aad geliso ama magaca u dhow marka labaadna inaad heshid number oo markaas maktabadda oo lagu qoray kitaab walba oo maktabadda ku jiro wuxuu xambaarsan yahay number ayuu xambaarsan yahay oo markaas lagu raadinayo qaabkee maktabadaha looga raadiyaa buwaagta saa u helno kitaab oo mucayan ah maaragtay qofka baaxidka ah waxaa laga rabaa tilaabooyinkan soo socda inuu raaco markuu wax ka raadinayo maktabadda mathalan hal kitaabaa rabnaa inaa maanta maktabadda ka raadino laba wado ama saddex wado ayaa ugu maaragtay wanaagsan kow kitaabka adiga aad raadinaysid qofka alifay inaa meesha a ku qorto kombyuutarka a ku qorto ama cinwaanul kitaab inaa qortid kitaabkaas cinwaankiisa haddii aa haysid inaa meesha a qortid ama mowduuc oo mowduucyadiisa ka mid a kitaabka haddii aa kor ka haysid inaa qortid weli waxaa aada usii fiican markaa kitaab raadinaysid qofka kitaabkaas alifay magaciisa oo saddexan inaa qortid ama cinwaanulkitaab oo kale kitaabkan cinwaankiisa oo kale bis inaa qortid isla markii wuxuu kuu keenaa inta kitaaba oo markaas meesha laga helayo iyo maaragtay meesha markaas laga heli karo talaabada ugu horeyso ismi mualif inaad gelisid qofka mualifka ah oo kitaabkan alifi magaciisa inaad gelisid iyo cinwaanulkitaab inaad gelisid kitaabka cinwaanka uu ka kooban yahay inaad gelisid iyo mowduuc ka mid ah mowduucyadiisa saddexdooda hamar misla wada gelinaysa laakiin waxaa gelinaysaa mid ka mid ah saa markaas kitaaba u heshid waa talaabada koowaad talaabada labaad waxaa waaye inaad qortid nambarka aad kitaabkan aad ka heli doontid kadib sidoo kale waxaana qoranaysaa ee, dabaqa markaas laga heli karo ama meesha markaas kitaabka u yaalo matalan tusaale ahaan ee, waxaan raadinayaa maaragtay ee, cilmiga maktabadaha ayaan wax ka raadinaa tusaale ahaan nambarka cilmiga maktabadaha oo maktabada loogu dhex raadiyo waxaa waay eber labaatan waaye eber labaatan markaan helo kadib waxaan qoranaa meesha markaas maktabada uu kaga dhex yaalo asigaa kuu sheegaayo databasekaas waxaasoo dhammaystiran kulli xogteeda waxaa gelinaya dadka jaamaca maktabada ka shaqeeyo ayaa xogta meesha gelinaya si markaas qofka imaanaya maktabada si fudud kitaabkii uu ku helo marka kow waxaan dhahni maaragtay ismi mualif inaad gelisid qofka kitaabka alifay inaad geliso magaciisa kitaabki markuu ku keenay kadib nambarka marka meesha ku qoran ayaa qoranaysaa markaa qorata kadib wuxuu ku leeyahay kitaabkan oo nambarkan wato wuxuu yaalaa dabaqa shanaad ayuu wuxuu ku yaalaa shelfiska oo maaragtay nambarkaas ku qoran ayuu yaalaa
haddaynan sama abuurayn bulshadu ma islaaxato ixtiraamku daakaluma
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo markanna inaad tacliin doon ahaato waxay kaa dhigaysaa mid ku hubaysan aqoon iyo sharaf waxaadna bulshadaada u noqonaysaa mid ay ku intifaacaan waxa uu bartay marka aad meel ka fog ehelkaaga iyo dalkaagaba oo ay joogaan dad aad ku kala duwan tihiin dhaqan ahaan oo aad wax ka baranayso waxaad ka dhexlaysaa khibrad iyo la tacaamulka dad kugu cusub oo kaa dhaqan duwan cabdiweli maxamed waxa uu sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ka helay deeq waxbarasho dalka qatar halkaas oo uu kusoo dhammaystay heerka labaad ee jaamacadda waxa uu dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo dhowaan si wixii uu soo bartay uu u gaarsiiyo dadkiisa cabdiweli maxamed oo aan kala hadlay dhowr arrimood oo la xidhiira qaabkii uu ku helay deeqdaasi waxbarasho iyo sida uu uga faa'iideyn karo aqoon doonayaasha ayaan kala sheekaystay walaahi aniga waxaan helay waxbarashada dalkaas labada kun sideed tobankii bishii sagaalaad ayaan waxbarashadaas u fariistay broseeskeediini waxaan soo bilaabay labada kun toban iyo todobadii dhammaadkeedii iyo labada kun sideed tobankii bilowgeed meelahaas ayaan brosees kasoo bilaabay waata marka cabdiweliyo maxaad kasoo baratay waxaan kasoo baxay kuliyad lagu magacaabo social science and humanities Een, khaasatan aniga waxaan kusoo takhasusay linguistics iyo lexicography waxay dhahaan Een, cilmi luqwiyaat alxadiida lisaaniyaad qofka sidoo loo u yaqaano af carabiga iyo lexicography lexicographygana waa macaajimta la diraaseynayo ama qawaamiista sida loo diraaseeyo iyo qawaamiista sida loo sameeyo waxyaabahaas kusoo takhasusay maxaa farqi ah oo u dhexeeya wax ku barashada soomaaliya iyo dalka aad wax kasoo baratay su-aasha kale ah farqiga u dhexeeya waxbarashada dalka soomaaliya iyo dalkaas aan wax kusoo bartay masterka een, in uu aada uga duwan yahay xataa waxaan aaminsanahay wadanka gudihiisa xataa aniga maxadka aan kasoo baxay ee, een, daraasada daraasada sida uu wax u bixiyo waa kaga duwan yahay jaamacadaha wadanka ku yaala xataa qatar Ee, marka walaahi farqi aada u weyn aa u dhexeeyo Ee, waxaan aaminsanahay waxayna ku kala duwan yihiin manhajka waxbarasho uu macadka aniga aan kasoo baxay ictimaadayay oo ahaa manhaj qofka inuu factiska uu raadin karo Ee, dede- ma u aabayeelayaan in maxaa la dhahaa qofka inuu wax xifdiyo ma u baahnayn in waxa- wax badan aa xifdiso Ee, waxay ka jecel yihiin inaad eh, wax baxsin karto aad raadin karto kadibna adiga aad wixii aas baxdisay aad raadisay aad eh, ra'yigaada ku darsan karto ama iijaabiyan uga dar- ugu darso adoo sababeynaya ama salbiyan ugu darso adoo sababeynaya labada marba ma jiraan arday kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto dalkaas arday kale dabcan arday kale waa jiraan oo meesha joogaan jaamacadaha qadar wada dhigtaan maxadkii aniga aan kasoo baxay macdu dooxa ee, ja- jaamacadda xamed xataa dad biyo jiirka diyaarinaya jiro jaamacadda qadar ay dhigtaan waa buuxan arday soomaaliyeed meesha wax ka barata maxaad ka korarsatay intii aad joogtay waxaan kasoo korsaday inta meesha aan joogo wallaahi waxaan isleeyahay een, een, sida dee aan waa kuu soo sheegay een, baxdinta macluumaadka la baxdiyo ee, in een, inaad macluumaadkii aad xifdiso ee inaad inay ka wanaagsan tahay wixii inaad raadiso oo aad meeshii ay waxaan ku jiraan aad tagto aad soo ogaato waxay yihiin aad soo baxdiso kadibna aad aad macrifo saas ku samayso yacni waxaa loo ordaayo un in macrifo la sameeyo waayo marka waxaa lagu kala duwanaanaa adduunyada waxay ku kala duwantahay sidee macrifadan u sameynaynaa annaga waxaan ognahay jaamacadaha dalkeena ka jiro ilmaha markay rabaan inay rabaan inay wax baraan wax adduunka ka jira ay u sheegaan waxay iska ictimaadaan manahajii taqliidiga eed oo qadiimka eed oo ah cunuga inta loo soo galo kadibna talqiin iyo taxfiid wax lagu baro laakiin waxaa aaminsanahay aniga markii meeshaas tagay wax badan oo kala duwan inaan arkay aynu ugu horeyso macrifa haddii la rabo dad in loo gudbiyo ama dad in yacni la baro wax qofkii in wax loo talqiinin lahaa inay ka fiican tahay qofkii in gaad la siiyo daliil la siiyo kadibna asigii in loo diro wixii inuu factiskii iyo macluumaadkii inuu raadiyo bacdeen meeshaas macrifo wax un uu kala imaado lagu qasba haddana in asiga uu meeshaas wax ku darsado uusan dadkii hore waxa ay dhaheen iyo dadkii hore waxa ay macrifo u arkaayeen in keliya uusan soo naqlin believe intaasna kasoo faa'iidaan aaminsanahay cabdiweli dhowaan ayaad dalka dib ugu soo laabatay ma qorsheynaysaa in tacliinta aad kasoo faa'iiday dalka qatar in aad gaarsiiso bulshadaada waa jeclaan lahaa inta aan ka saayo isleeyahay wax un qof kale waad ku dhaantaa intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo idinkaga imanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo